بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal mahad oo dhan waxay u sugnaatay rabbigeen subxaana wa tacaala rabbigaasoo ina barbaariyey oo ina unkamayo ina sawirto o ina abuurtay isagaana ah rabbiga iskale naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba waxaan kaloo ku salinaynaa xabiibkeennii muxammed sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa yeelo isaga iyo ehelkiisii iyo saxaabadiisii iyo taabiciintii saxaabadiisii iyo dhammaan muslimiinta raacday jidkiisii walaalayaal waxaynu wax ka tilmaami doonaa bisha tan aynu ku guda jirno ee loo yaqaano december oo ah bisha ugu dambaysa sanadkan miilaadiga bishan waxay dabaal degaan dadyowga badankooda ama dadka haysta diinta kiristanka masiixiyadda waxay u dabaaldegaan waxa loo yaqaano christmaska ama ciidda iyo farxadda la idhahdo christmaska gaar ahaan afar iyo labaatanka ama shan iyo labaatanka bisha tan december haddii aad weydiisidna waxay ku dhahayaan waxaan u dabaaldegaynaa yacni dhalashadii nebi ciise calayhi salaam nebi ciise in uu dhashay shan iyo labaatankii december cid caddaynaysa ma jirto manuusan dhalanin sanadku dhashay lama garanayo bishuu dhashayna lama garanayo maalintuu dhashayna lama garanayo marka waa maalin iyo waqti mala awaal ah oo aan caddayn lahayn oo aan daliil lahayn xujana aan noqon karaynin walaalayaal qur-aankiinu wuxuu inoo tilmaamayaa gaar ahaan suuratu maryam wuxuu alle leeyahay subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya maryama bintu camraan nebi ciise hooyadii wuxuu alle yidhi subxaana wa tacaala wahuzi ilayki bijidci naklah tusaaqit calayki rutaban janiya haweenaydii maryam buu la hadlaya calayhi asalaam oo uu leeyahay haweenay yahay waxaad gilgishaa bijidci nakhla yacni geedka timirta jirridiisa gilgil waayadiyo umula oo markaa foolanaysa ayaa la faray in ay jirridii geedka timirta ay gilgisho oo ay ruuxdo tusaaqit calayki rutaban janiya si ay u soo daadato timir fresh ah oo rutab ah oo markaa curdin ah waxaa isweydiin la walaalayaal waa xilli ma xilliga timirta curdinka ah ee freshka ah ama rutabka loo yaqaano ay kasoo go'do dhulka barakaysan ee falastiin waxay kasoo go'daa walaalayaal xilliga samarka ama xagaaga loo yaqaano ee qoraxdu ay kulushahay xilligaasunbaa timir fresh ah oo curdin ah la helaa oo rutab ah marka xilligii nebi ciise calayhi salaam uu dhashay waxay ahayd mid samar xagaaga bartankeedii ayay ahayd inkastoo aan si yacni waadix aan loo garanaynin bishu teebay ahayd ma julayba ama augostiba laakiin sida ka muuqata ama aynu ka dheehanayno qur-aankeenna waxay ahayd xilligaasi xilli kulayla ah oo qoraxdu ay jirto waxaana u daliila in timirtii lasoo goosanayay ay ahayd timir rutab ah oo fareesh ah oo curdin ah waayi halkaa marka qur-aankiinu wuxuu inoogu tilmaamay xilliga ay suurtagal tahay inuu nebi ciise calayhi salaam uu dhalan karo in ay tahay xagaaga sidoo kale walaalayaal kutubta ay masiixiyiintu rumaysan yihiin laftigooduna waxay caddaynayaan in uu dhashay nebi ciise calayhi salaam xilli xagaaga oo qoraxdu ay kulushahay oo aan ahayn shan iyo labaatankan december iminka ay u dabaaldegaan oo ah xilliga qaboobaha ah iyo maalinta ay ugu daran tahay qabowga iyo barafku oo ay u dabaaldegaan marka walaalayaal waxaa ku soo aroortay kutubtooda gaar ahaan kitaabka la dhahdo luke cutubka labaad faqradda sideedad ilaa koob iyo tobnaad waxaa ka warramayaan malagii rabbiga ayaa u yimi niman adhi jira ah ama adhiga raaca marka dadka adhiga la jiray ee adhiga raacayay ayay malaa'igtii u warrameen oo waxay dhaheen goor habeena iyagoo adhigooda raacanay ayaa waxay ku dhaheen waxaa dhashay wiil yar oo ciise la dhaho ayaa dhalanaya waxay ugu bushaareeyeen markaa dhalashadii nebi ciise waxay isweydiin la walaalayaal habeen bay dhaheen ayaa adhi la raacay haddii ay tahay shan iyo labaatanka disembar oo ay iminka u dabaaldegaan hadday xilligaa ahaan lahayd shan iyo labaatanka disembar oo xilliga disembar ee shan iyo labaatanka disembarna falastiin uu qabow badan ay tahay oo baraf uu ka do-o sidee bay suurtagal u tahay in qof adhi jiro ahi uu goor habeen ah oo weliba tembereturkii iyo heerkulkii uu aad u hooseeyo qabow ay tahay in uu adhi ku raacdo bannaanka wax suurtagala ma ah haddayba ahayd suurtagalna qabow bay ku dhiman lahaayeen kuwaasi oo shan iyo labaatanka disembar cidda habeen adhi raacaysa waa cid markaa barafkaas iyo qabowgaa dee ma garanayna siday u xamilayaan marka halkan waxaa inooga cad inaanay ahayn xilligaasi xilli shan iyo labaatanka disembar may ahayn ee waxay ahayd xilli kulaylo ah oo adhi la raacaya weliba goor habeena sidaa awgeed kutubtooda laftigoodana waxaa laga dheehan karaa in xilligii nebi ciise calayhi salaam uu dhashay inay ahayd xilli kulaylo ah ama saamar ama xagaa ah oo aanay marnaba noqon karaynin xilliga disembar ee qabowga ah oo qabow badani uu ka jiro dhulka falastiin waaye arrintaa masiixiyiintu way ku baraarugsan yihiin gaar ahaana dadkooda culummada ah ee wax kala yaqaane ama wax qori kara ama wax akhrin kara way ku baraarugsan yihiin wayna og yihiin hasan haddana dee waa loo dabaaldegaayo waynu aragnaa shan iyo labaatanka disembar in adduunkao dhan kiristaanku ay ku dabaaldegaan dhalashada nebi ciise haddii aanu nebi ciise dhalanin shan iyo labaatankan disembar oo qur-aankii aynu ka dheehan karayno inaanu dhalanin oo ay ahayd xilli xagaaya sidoo kale kutubtooda iyo wixii ay qoreen aynu ka dheehan karayno inay ahayd xilligaasi xilli xagaayo oo kulaylo ah oo aanay marnaba noqon karaynin disembar iyo xilligan qabow xaggee bay ka timi haddaba shan iyo labaatankan disembar ee loo dabaaldegaya waxay ka timi walaalayaal waa dadkii majuusiyiinta ahaa ee caabudi jiray dabka ama qorraxda caabudi jiray ayaa dabaaldegi jiray shan iyo labaatanka disembar u dabaaldegi jiray maalintii ay dhalatay qorraxdu ama ilaahii ay qorraxda u yaqaaneen maalintii uu dhashay ayay u dabaaldegi jireen walaalayaal dadkaasi dad badowa bay ahaayeen majuusiyiintu waxayna u rumaysnaayeen qorraxdu inay tahay ilaah walciyaadu billah kolkaa disembar bishaasi markay bilaabantay kow tahay ama laba tahay ama saddex tahay qorraxdu way sii fogaanaysay habeenkuna wuu dheeraanay marka waxay u malayn jireen ama ay ictiqaadsanaayeen in qorraxdii uu cunay shaydaan shaydaan baa ka awood batoo cunay qorraxdii kolka durbaanay garaaci jireen iyo nashaa'id iyo waxbay akhriyi jireen oo tirin jireen marka la gaadho afar iyo labaatanka disembar ayay qorraxdii dhanka kale ay u soo noqon jirtay maalintay tahay shan iyo labaatanka disembarna waxay ahayd maalintay u dabaaldegaan dhalashada cadceedda ama qorraxda oo ay u rumaysnaayeen ilaah inay tahay walciyaadu billah marka shan iyo labaatanka disembar waxaa dabaaldegi jiray majuusiyiinta waxaa dabaaldegi jiray beganiska ama mushrikiintaas reer farisi ama bershiyanka loo yaqaano kadibna dhaqankaasi wuxuu u soo gudbay romanski ama dadkan reer yurubta iminka loo yaqaano ayuu u soo gudbay iyaguna way dabaaldegi jireen kadibna markii diinta masiixiyaddu ay gashay waddanka yurub ama intii romaanku ka talin jiray ayaa marka waxa laga dhigay dhalashadii nebi ciise lama garanayo sanadkii uu dhashay bishii uu dhashay iyo maalintii uu dhashay waa mala awaal waxaasoo dhani in laba kun iyo lix iyo toban sannadood ay kasoo wareegtay two thousand sixteen aynu ku jirno waa mala awaal waana sheeko nebi ciise sanadkii u dhashay lama garanayo bishuu dhashayna lama garanayo maalintuu dhashayna lama garanayo marka roomaankiibaa isu tegay oo hadda sidee baynu dabaaldegnaa dabadeedna majuusiyiintii ciiddii iyo farxaddii ay lahaayeen shan iyo labaatanka disembar ayay ka dhigeen dhalashadii nebi ciise sidaasay markaa ugu faaftay dhammaan caalamka kiristanka ama masiixiyiinta idan dadkani waxay dabaaldegayaan ma aha dhalashadii nebi ciise waxay dabaaldegayaan ilaahii qorraxda la odhan jiray maalintii uu dhashay oo looga dabaaldegi jiray bershiyanka ama farisiyiinta ama dadkii majuusiyiinta ahaa ee caabudayay dabka iyo qorraxda iyo wax kastoo iftiima oo cadceeddu kow ka tahay marka isweydii walaalayaal dadkani waxay u dabaaldegaan shan iyo labaatanka december waxa weeye waa qorraxdu maalintay dhalatay nebi ciise maahe waa maalintay qorraxdu dhalatay walciyaadu billah qorrax dhalatayna dee ma jirte waa majuusinimo iyo kufri iyo shirki iyo walciyaadu billah waa gaalnimo marka uma dabaaldegaysid iska ilaali hana u dabaaldegin hana ka qaybgelin xafladooda sababtoo ah iyaguba ma yimaadaan xafladaheenna miyaad weliga aragtay qof kiristan ama masiixi ama gaalo ciddu doonaba ha noqde oo yimaaday ciidul adxaha xilliga aynu gowracayno adhiga aynu gowracayno inoo yimaado oo dhaha annaguna waan idinla dabaaldegaynaa oo adhiga aad gowracaysaan baan idinla gowracayna maynaan arkin sidoo kale miyaad aragtay qof gaal ah oo intuu inoo yimaado ciidulfitrida ina dhahaya waxaan idinla dabaaldegayaa ciidulfitrida oo salaada ciidan idinla tukanayay oo farxadda ciidan kala qaybsanay idinla qayb qaadanay way adag tahay ina dhacdo ama waa naadir mana dhacdo mana sameeyaan sidoo kale fiiri walaalayaal miyaad weligaa aragtay qof gabadh aan muslimad ahayn oo xidhatay xijaabka muslimiinta oo kale way adag tahay si ay u dhacdaba istayl istayl ahaan bal maxay ugu qaadan waye ilaa inaguma inagan istaylka kasoo waaridana dadka aan muslimiinta ahayn ama hollywood ha ku jiraan iyo filimaan ha matalaan ama heesa haynoo qaadaan waynagan dharkooda xidhanee qaabkan u xidhanee iyagu maxay dharkeenna u xidhan waayeen ama u isticmaali waayeen xijaabkooda maxaa la xijaabka laftigiisuba istayl ahaan iyo maxay qaab ahaan uga qaadan waaye oo mar walba wax alaaliya waxa islaamka ku saabsiisan ay uga fog yihiin oo xitaa xusid iyo wa- waxnaba aynoogu ogol- ogolaan layihiin u fiirsa walaalayaal waxay ku dhaqmayaan caqiidada la dhaho alwalaa'i walbaraa caqiidat lwalaa'i walbaraa caqiida caqiidadaas waxa weeye waa inaad cid sokeeye ka dhigataa cidna aad beri ka noqotaa beri bay inaga inaga yihiin inagayna dab- dabaaldegeena kama soo qayb qa- galaan mana xaf- xafladeenna iyo farxadeenna iyo ciidaheena iyo ciiduladxada iyo ciidulfidridana ma yimaadaan dharkeenna iyo dreskeenna iyo xijaabkeenna iyo khamiisyadeedana ma xidhaan adigu haddaba sidee baad ugu dabaaldegaysaa shan iyo labaatanka december dhalasho ay sheegteen in nebi ciise dhashay nebi ciisena muu dhalinin calayhi salaam ee waxay ahayd dhalashadii qorraxda marka halkaa waa inaad ku baraarugsanataan mas'alati alwalaa'i walbarana waa inaad mar walba maskaxda iyo caqliga iyo garaadka aad ku haysaan hana u dabaaldegina xafladoodana ha ka qaybgelina geedka yar ay meelaha sursudhaan ee ay dhahaan waa geedka krismaskana gurigiina ha sudhina dabkan ama laambadaha ay daaraanna ha daaranina هذا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته